dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa in dhowaalaba waxa ay ku howlanayd sidii deymaha looga cafin lahaa ee soomaaliya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo maalmahan arrimahaasi u joogay washington ayaa shalay magaaladaasi ka dhoofay laakiin dadaalkooda waxa uu qeyb ka ahaa in dadaallo horey u socday oo soo oo soo socday oo kala duwanaa waxaana dowladdu ay sheegtay in ay meel wanaagsan marsiinayso shuruudihii ku horgudbanaa deyn cafinta falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa howsha deyn cafinta iyo waxyaabaha dowladda looga baahan yahay
inkastoo aysan dowladda hadda jirtahay si buuxda u sharxin qodobada muhiimka ah iyo kuwa aasaaska u ah deyn cafinta soomaaliya haddana waxaa jira in ammaanku uu yahay qodob ka mida qodobada ugu muhiimsan ee deyn cafinta wasiirka maaliyadda soomaaliya oo toddobaadkan sii dhammaanaya ku sugnaa magaalada tan washington d c oo uu kaga qaybgalaya shirar ku saabsan dhaqaalaha iyo deyn cafinta soomaaliya ayaa v o e da u sheegay marka i m f da oo joogtay way ka hadleen african development bank waa ka hadlay marka hadde waxaan waxaan halkan u joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qaybgelaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay og tahay wax ay samaynayso oo ay la falgelayso beesha caalamka inay la falgelayso wixii lanooga baahan yahay inaan samaynayno
qorshaha deyn cafinta ayaa ah mid qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka hadda jirtahay ay aada ugu celceliyaan kuna faanaan in ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen haddaba sababta ay dowladda u doonaysa deyn cafintan iyo faa'iidada ay dalka u leedahay ayaa waxa aan weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah waa muhim dowladdu in deynta laga cafiyo soomaaliya oo dhan in laga cafiyo muhim bay u tahay oo waddanka waxa weeye haddii uu deyn intaa la-eg qabo waxaa aan suurtagal ahayn maalgashi in lagu sameeyo in hay-adaha waaweyn oo ganacsatada ahi ay maalgashadaan waa waa adkaanaysaa waxaa adkaanaysaa in waddanka shaqooyin laga abuuro inuu noqdo waddan lala trade ama ganacsi lala geli karo marka waxyaabo badan oo waxaa jira dalalka deynta cafeeya ma aha inay soomaaliya keliya asxaan u samaynayaan waxa ugu muhiimsan waxa weye in soomaaliya inta cagaheeda isku taagto lala macaamiltamo oo dal degan oo siyaasad ahaan xasiloon oo maamul ahaan xasiloon oo bankingkiisa iyo nidaamkiisa financialkaahi degan yahay oo laysku hadlayn karo uu yahay markaa kadibna lala shaqaysto oo uu noqdo dal ka mid ah dalalka caalamka oo sida loogu loola shaqaysto wax soo saarkooda iyo khayraadkooda iyo si kastaba loogu xisaabtamaya marka ma aha deynta in loo cafeeyo soomaaliya aynu asxaan u samayno iska siina lacagtaan maaha dalal kalehina aad bay isugu taxallujiyaan inaanayba deynta cafiyin waxaa deynta in la cafiyo riixaya waa i m f ta iyo well bankiga iyo hay-adahan waaweyn oo yiri fuqaradan yaraynaynaa iyo waxyaaba saas dadaalada deyn cafinta ayaa ahaa kuwo muddo soo socday brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaan weydiiyey bal inuu noo yar sharxo heerarkii kala duwanaa ee soo martay qorshaha deyn cafinta soomaaliya runtii ilaa dawladdii xataa ma garanaysaa xasan sheekh waxaana wuu soo socday oo ma garanaysaa waa la waday oo shuruudaha marba wax lagu xidayo waxa u badnaayeen shuruudo waxa u badnaayeen shuruudo marka hore fudfudud ba u badnaayeen oo nin masaaxiibnayo ekonomiisoo culusoo laduu ku tilmaamay waa khashinka guriga ka hor qaada uu ku tilmaamay shuruudo yaro noocaasa oo ah maamulkaaga hagaajiso markaad maamulkaaga lacagta hagaaji dadka si fiican ula dhaqan bangiga lacagta mari waxyaalo noocaasay ka mid ahaayeen kuwii intoodii badnayd waa la dhameeyey saddex baa ugu waaweynaa oo ma garanaysaa ay soo mareen saddexdii heerkii ugu dambeeyey bishii maaric bay waxay yidhaahdeen uu naga dhammaaday iminka waxa u dhiman in lix bilood oo kale haddana lagu shiri doono oo lagu gaari doono bal in la bilaabo in dayntaa laga dhaafayan kale hadda la bilaabo baan leeyahay oo u fiirso sababtu waxa weeyaan falastiinay afartan iyo toddoba waddan iyo hay-adood ayaa inagule lacagta shanta bilyana inagu leh maraykanku ha ugu badnaado hal bilyana ha ugu badnaadaan haddaba si loo gaaro deyn cafin buuxda oo soomaaliya mar kala siisa fursado maalgashi iyo dhaqaale maxay wadamada deymaha ku leh iyo hay-adaha dhaqaaluhu ay ka doonayaan soomaaliya waa kan mar kale cabdiqafaar cabdiwardheere
waxyaabaha dowladda laga rabo saddex qodob baa ugu waaweyn kow inay amniga dalka sugaan oo ay dalka gacanta ku hayaan waa dalkao dhan baa laga hadlaya deynta ogow waa soomaaloo dhan waa wada qabtaa ama maamul goboleed joog ama hargeysa joog waa deyn soomaali oo dhan lagu leeyahay marka dalkaasoo dhan waa in la xasiliyaa oo laga xasiliyaa xagga amniga iyo xagga siyaasadda labo waa in maamul wanaag dalka ka jira oo ay shaqaynayaan shuruucdiisa iyo policieskiisa sida loo wajaho dalka sida loo wado waa in iyadana ay meelaysan tahay oo meel loogu soo hagaaga leedaho accountable ama lagu xisaabtami karaa ay tahay iyo midda saddexaad oo ah inuu dalku uu hawlaha adeega bulshada bixinayo oo ay ugu horeyso inuu caruurtii iskuolkii wax loo dhigayo caafimaadkii la geynayo muxuu ahaa dadku shaqaayan loo abuurayo waxyaabo badan oo adeega bulshada ah oo dhan inuu dalku uu sameynayo marka waxyaabahaas xasaasiga ahay wax ku xiran washington iyo new york iyo london maaha waa wax ku xiran dawladdu inta fadhiisato inay amniga dalkana sugto siyaasadana salka u dhigto iyaduna markaas dalkii iyadoo masalaysa oo dalkii oo dhan gacanta ku haysa ay markaa la macaamilsantaa dalalkii caalamiga ahaa oo lahaa deynta iyo iyo hay-adihii ka caawinayay yaraynta fakriga ayaa ah mid ka mida faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee deen cafintu ay leedahay sida uu sharxayo professor xuseen warsame falastiinay in dawladda laga cafiyaa waa muhiim weeye sababtu waxa weeyaan innaga waxa lanagu tiriyaa inaan ka mid nahay soddon iyo toddoba waddan oo aad u faqiir oo adduunka ka mid ah deyntooduna ay aada u sarreyso haddana soddon iyo toddobadaa waddan weli kuma jiro wadamada ah in laga cafiyo deyntaa kuma jiro sababtoo ah shuruudaa looga baahanya haddii markaa deyntaa laga cafin lahaa waxaa dhici lahayd in marka hore ay u bannaanya in la siiyo macaawino gaara oo aan deyn ahayn in la siiyo ay siiyaan hay-adda sanduuqa lacagta adduunka iyo bankiga adduunka uu siiyo marka ku xigtana inay siiyaan deyn aad u hooseeyo dulsaarkeedu iyo aada uga hooseeyo wixii hore in la siiyo marka haddii waxaa la heli karo aad iyo aad ayaa intaasaa muhiim ahaan lahayd oo loo heli lahaa dabeetana waxaa lagu yarayn lahaa dee faqrigii baa lagu yarayn lahaa shuruudaha laga doonaya dal laga cafinayo deynta sida soomaaliya oo kale ah ma ahan mid sahlan waxaana ay u baahan tahay dadaallo dheer iyo xasilooni si loo gaaro cabirka deyn cafinta cabdiqafaar cabdi wardheere oo horumarinta caalamiga ku xeel dheer ayaan weydiiyey waxyaabaha la dhihi kara soomaaliya waa ay ka fuliso qodobada ugu muhiimsan ee laga doonayo si deynta looga cafiyo wadanka dawladda soomaalidu wadanka gacanta ma ku haysaa maamul wanaag ma ka jira dawladdu adeega bulshada ma diyaarisaa sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo wixii lamid a maamuladii dalka oo dhisnaa iyo sida somalilan iyo puntland iyo jubbaland iyo galmudug iyo maamuladii dalka ka dhisnaa ma isla shaqeeyaano ma shaqeeyaan waxyaabaha qorshaha dawladdu ma shaqeeya marka su-aalahaasoo dhan horta inaad isweydiiso wey waxa la fiirinayana waa intaas soomaaliduna waxay hadda dawladdeedu caqabada ugu weyn oo haysataba waxaa leeyahy waaba intaasba ko si barnaamijka ay u bilowdaa la yidhi iyadu kuma jirto toddobiya waxay ku jirtaa saddex aan weli soo gaarin meeshii laga rabay waa inay horta amnigana sugtaa maamul wanaagana samaysaa waddankana ay gacanta ku haysaa intaa haddaanay gacanta ku hayn waxa weye suurtagal maaha cafisku wuxuu noqonayaa wakti dheer buu qaadanaya mashruuca deyn cafinta soomaaliya ayaa waxaa horyaalla arrimo dhowra oo dowladda looga fadhiya xal in ay ka keento waxaana ugu horeeya xasilooni siyaasadeed iyo mid ammaan oo guud ahaan dalka ka hirgasha
falastiin axmed iimaan ayay ahayd oo warbixintii ku saabsanayd deyn cafinta dowladda soomaaliya halka aad ka dhagaysanaysaan waa washington